إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fadhiisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose qolyo diinta nasaarada faafiya oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa wiil dhallinyaro ah oo xanuunsan u sheegay inay daaweyn doonaan haddii uu iyaga ku biiro bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin isbaarooyinka u yaalla ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macusleyda oo mar waliba sii kordhaya munaasabad lagu soo xereeyay dowro sharci ah oo loo qabtay ciidamada xisbada iyo fursaanta ee walaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayadaas bulshada ku dhaqan magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag ayaa ka hor yimid safar la qorsheynayo inuu muuse biixi ku tago magaaladaas khasaare ayaa ka dhashay dhulgo' shalay ka dhacay waddanka uganda ee qaaradda afrika madaxweynaha dalka kolombiya ayaa sheegay inuu ku dhow yahay inuu qaato diinta islaamka
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar habeendheelmada ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka laanta buura ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha weerarkaas ka soo gaaray ciidamada shisheeye inta uu leegyahay qolyo diinta nasaarada faafiya oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa wiil dhallinyaro ah oo xanuunsan u sheegay in ay daaweyn doonaan haddii uu iyaga ka mid noqdo cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya
axmed bashir wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho kaasoo iminka xanuunsanaya wiilkan dhallinyarada oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada muqdisho ayaa kol sii horeysay wuxuu bulshada u soo bandhigay inay ka caawiyaan qarashkii isku daweyn lahaa oo uu isugu awoodin balse waxaa lamirkiisa soo wacay qolyaha faafiya kiristanka kuwaasoo u soo bandhigay inuu gaaloobo taas beddelkeedna ay daawada ka bixini doonaan hase ahaatee waa uu ka biyadiiday arrinkaas wuxuuna bulshada la wadaagay qisada isagaa qabsatay isagoo tilmaamay in magaalada muqdisho ay ku soo badanayaan kuwa faafiya gaalnimada ayna diinta ka saarayaan dhallinyaro badan arrintan la kulmo arrin aada iga yaabisay oo dad markii muuqaalkii aan iska duubay arkeen ay soo dabagaleen dhamarkayga kasoo heleen oo fura sideedeyda kasoo heleen waxay dhaheen caafimaadkaada anakaan diyaar u naha etoobiya ama hargeysa meeshaa sheegato ayaanu kugu daaweynaynaa rag baa noo jooga degmada waa beri aan noo joogay dhaheen raggaasaan kugu xariiraynaa koleyna meeshaan ku kulmaysiin ade kole ayagaa kuushaa maqaayadoo kale lagu kulmaa magaalada dee waxaa laga cabsadayna askarka dul keento oo kale arrintaasna waa ii cutimaysa waxaa layidhi diinta krishanka qaadaa la yidhi waana ku daaweynaa anina adalkaas waa ii cutimaweysay inaas yidhi caafimaad maanta aad raadinayso oo maantay inaad ku bedelato diintaada islaamka waa ii cutimaysay aad ba arrintaas ila xumaatay waraaqadda waatana qoraaladii dadkii dadka dariska ilaahay wa akhriyeen waraaqadihii markii la akhriyey way shahaateen madaxa gacmaha wada saarteen waddankani soomaaliya waxaa ku soo badanaya qoliyaha faafiya diinta kiristanka iyagoo si gaara uga faa'iidaysanaya dadka danyarta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin isbaarooyin u yaalla ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda kuwaas oo mar waliba sii kordhaya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
wararka laga helaya gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ay sii kordhiyeen isbaarooyinka ay dhigteen gobolkaas magaalo madaxda gobolka hiiraan ayaa ka mid ah goobaha sida weyn looga dareemayo xaaladan uu gobolka martigelinayo waxaa la soo warinayaa in lacago canshuuro ah lagu soo rogay dugsiyada qur-aanka kariimka iyo xitaa dadka lugeynaya magaalada beledweyne ayaa haatan ku sugan xaalad halis ah kadib markii ay kusoo bateen isbaarooyinka ay dhiganayaan mooryaanta macawisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey magaalada beledweyne kusoo badanayay qayladhaanta ka soo yeeraysa bulshada kala duwan ee halkaasi ku dhaqan munaasabad lagu soo xereeyey dooro sharci ah oo loo qabtay ciidamada xisbada iyo fursaanta ah ee gobolka jubbada hoose ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaysa kariya cumar munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf isugu jirtay culummo salaadiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ayaa waxaa dowro saddex bilood socotay lagu soo gabagabeeyey ciidamada xisbada ee wilaayadaasi oo kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka iyo deegaanada wilaayada muddada ay socotay dowrada ayayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah madasha ay ka dhacaysay munaasabadan ayaana waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ahaa culummada lagu casuumay gabagabada dowradan ayaa waxa uu dareensiiyey ciidamada xisbada ah ee dowrada loo soo xidhay muhiimadda ay ugu fadhiyaan maamulada islaamiga ah iyo kaalinta ay kaga jiraan dhaqangelinta shareecada islaamka camalka muraayadiisu waa idinka camalka indhihiisu waa idinka camalka carabkiisu waa idinka camalka muuqaalkiisu waa idinka bawaabatulcilmi waa idinka tashkhiiska islaamka la tashkhiisinaya camalkeena la raba in la arkaayo waa idinka qofka ugu horreeya ee wilaayaadka soo gelayay cidduu la kulmaya waa idinka qofka doonaya inuu innagana bartaayo cidduu la khidaabtamaya waa idinka ummaddu cidday ku seexataayo waa idinka cidda amniga istiqraarka sugaysaayo waa idinka cidda qabaha hadalkeeda u oofinaysa oo dhaartooda u oofinaysa oo garbaha u ihi waa idinka cidda wilaayaadka iyo wilaadda gacmaha u ihi waa idinka cidda xalaqaadka iyo dacwada iyo maraakista iyo maxaan ku dhahday dacwadii socotay haddana sidoo kaleeto istiqraarka u sugaya waa idinka faliajli haadaa walaalayaal waxaad ku taagantihiin haqri aad iyo aad u ballaaran ayaad taagantihiin sidoo kale waxaa iyagana ka mid ahaa marti sharafka ka soo qayb galay munaasabadana dowrada loogu soo gabagabeynayay ciidamada xisbada ee wilaayada jubbada hoose salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxayna tilmaameen inay soo dhoweynayaan dowradan loo soo gabagabeeyey ciidamada xisbada islamarkaana ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan shucuurta maanta naga muuqato iyo waxyaalaha aad soo bandhigteen waxaa weeye aad baan ugu faraxsanna waxaan isleeyahay kutubadii aragteen oo noo soo bandhigteen lidin baray waxaa lidinka rabaa waxaa lidin baray waxaad u shaqaynaysaan waa ummaddan bulshada waxyaalaha lidin bara waxaa la rabaa marka tadbiiq inaad dhaqangelisaan oo lidinka arko waxaa idin qabsanayo macnaha shaqaa la wadaa shaqada la wadana waa mid ilaahi subxana wataala in lagu raalligareya la rabo waxaa idinka hor imaana waxyaalo macnaha ilahi subxana u raalli keen in la zuuriya u baahanta marka iyada taas ida si ay macnaha annagana diyaar baan idin lahay mustacidiin baan idin lahay in ilaahay diintiina kugu kaalmayno ciddi xunaas la qabanno ciddii wanaagsanna wanaagga ugu kaalmayno wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib ciidamada xisbada ee dowrada loo soo gabagabeeyey ayaa waxa ay soo bandhigeen qayb ka mid ah waxyaabihii ay ku barteen dowradan macaashira almustamiciina alkiraam فمن دواعي القطبة والسرور في هذا المقام أن نسدي أسمى كلمة الشكر والعرفان التي لا تفي بما يختلج في صدري بما يختلج في صدري من مشاعر طيبة إلى مسؤولي مكتب الحسبة عموما وقسم الدعوة خصوصا من جهودهم المتواصلة في تأهيل رجال الحزبة والمحتسبين بكونهم مرآة العمل وقدوة الأجيال كم أحكام الميم الساكن ثلاثة وما هي إخفاء شفوية إدغام صغير إظهار الشفوية واستشهدوا أبياتا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبات إخفاء إدغام وإظهار فقط والأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء وقدام بنتي مناسبة أو كوسو إدلاتي جوي ونكسن وحا صوحري ولقاه ولاية جبضة هوسي الشيخ أحمد أبو يونس wuxuuna weliga dardaaranno muhiim ah u jeediyey ciidamada xisbada ah ee muddada saddexda bilood qaadanayay dowrada sharciga ah waxaa kale halkan aan idinkula dardaaramayaa walaalayaal waxaad ku magacaabin tihiin alxisba iyo wa fursaanuha baa ku magacaabin tihiin xisbada markii oo la sheego iyo wax ay ku magacaabin yihiin waad dareemaysaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ku salaysan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar intaas baa ku safaysan tihiine barnaamijka aad ku safaysan tihiin waxaan idin leeyahay dardargelintiis iyo gudashadiisna u diyaargarowa haddii howl cibaado ah oo diini ah aad qabanaysaana imtixaanaad badan iyo culayso badan baad la kulmaysaan waxaa marka idin dardaaramayaa sabar iyo dolqaad waxaa kale walaa dardaaramayaa nafta iyo naftu dardaaramayaa guud ahaan in aad dadka aad la tacaamulaysaan oo bulshada aad u dhimriidaan aad u sabartaan aad ka gudataan hadafka aan leenahayna aad gaarsidaan taasna waa idin dardaaramayaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey dowrad sharci ah u qabanaysay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa haatan waxa ay dowro sharci ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee wilaayadaasi waxaana ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaana dowrad tan la mid ah loo soo gebagabeeyey ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bulshada ku dhaqan magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag ayaa ka hor yimid safar la qorsheenayo inuu muuse biixi ku tago magaaladaas maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
wararka ka imaanaya gobollada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulkaas muuse biixi cabdi uu maalmihii lasoo dhaafay ku gaaf wareegayay magaalooyinka deegaanada iyo tugulooyinka hoos yimaado magaalada hargeysa isagoona saacadaha soo aadan lagu wado inuu yimaado magaalada ceyrigaabo bulshada magaalada waxay cod dheer ku sheegeen inaanan laga rabin ceyrigaabo muuse biixi islamarkaana hadduu yimaado magaalada ceyrigaabo ay kaba kusoo dhoweyn doonaan iyagoo sii wata hadalkooda waxay shaaca ka qaadeen in muuse biixi aysan u haynin wax naxariis ah waxayna intaa raaciyeen inuu baabi'iyey dadka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo waxay kaloo ugu baaqeen inuu joogo madaxtooyada iyo gurigiisa qaar ka mid ah bulshada oo la hadlay warbaahinta ayaa si cad iyo si dadbanba u sheegay inay mucaarad ku yihiin muuse biixi aniga ra'yiga ayaan ka dhiibanayaa madaxweynuhu ceerigaabo inuu ku soo aadan yahay anna waxaan leenahay madaxweyne muuse biixi cabdow madaxtooyadaada iska harso naxariis kuma hayno nolol kuma hayno annagu sidaadan kama aanu kugu soo dhoweynayna anna waxbad naxariisa madaxweyne kuma hayno mustaqbalnamaad gashan nololnamaad gashan waadna baabiisay une naga joog halkaaga madaxtooyadaada harso waxaan raxiim magacaygu cabdirasaaq waxaan ka mid nahay dhallinyarada gobolka sanaag safarka madaxweynaha muuse bixi cabdi waxaan u arkaa safar aan loo baahnayn wakhtigan madaxweynuhu ma jirto waxuu dadka gashaday oo ka soo horreeya waxaan ku leenahay madaxweyne ummaddani waxay abaal ku hayso ma jirto ummaddu waa ummada aad baabi'isay oo mustaqbalkeedii aad ku dheeshay maanta inaad fiidhow soo kaxaysato adigoo qarashaadkoodiiyo jeebkooda isticmaalayo aad tiraahdo isoo dhoweeya ma aha waxay kaa istaahisho waxaan ku leenahay ummadda ka xishood oo ka leexo oo bal kursiga mar qura iska bannee intaasaan u leenahay annagu waxaan leeyahay madaxweyne oo ku soo dhoweeyey inta mushaharka kaa qaadataa mise shicibka rayidka ahi shicibka rayidka ahi waxaad u haysaa ma jirto kuna soo dhoweyn maayaan waxaan ku leeyahay madaxweyne gurigaaga iska joog iyo qasrigaaga hargeysa halkani waa gobol mucaarad laga bilaabo hadda waxaan ahay nin mucaarada muuse biixi waa ka dhammaaday xilkii gaadhi siis sheego oo dhabarkiisu kuu muuqdo gacan looma gacan haadiyo lama yidhaahdo ii joogso waa ku dhaafay lama yidha looma gacan haadiyo lama yidhaahdo ii joogso waxaan leenahay muuse wakhtigaagi waa kuu dhammaaday maca salaama muuse biix ayaa u dhammaatay mudaxileedkiisa waxaana u hanqaltaagaya ama giyad dheer iyo mid gaaban u fuulaya sidii mar kale dib ugu soo laaban lahaa masraxa siyaasadda muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan ayaa bilo ka hor dowladda itoobiya u saxiixay labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya taas oo dadka soomaaliyeed ay gaashaanka u daruureen isagoona ilaa iyo haatan ku adkaysanaya heshiiskaas xaaraanta ah ee khayraadka ummadda loogu gacangelinayo xabashida oo sidaan ognahay ummadda soomaaliyeed kala dhexeeya loolan adag oo soo jireen ah khasaare ayaa ka dhashay dhulgo shalay ka dhacay waddanka uganda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise dhulgo ay dadku dhinteen oo ka dhacay dalka uganda dhul go-aan ayaa si gaar ah loogu soo calaamadeeyey magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda waxaana ku dhintay dad kor u dhaafaya ilaa toban ruux ugu yaraan laba iyo toban qof oo ay ku jiraan caruur yaryar ayaa burburka hoostiisa laga soo saaray midkooda waxaana suurtagal ah in tiradu intaasi kasii badato xilliyada soo aadan dhul go-aan ayaa waxaa sababay rob xoogan oo ka da-ay dalkaasi iyadoo marka laga soo tago khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed ayna ku burbureen guryo la degnaa dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale waqooyiga dalka etoobiya uu ka dhacay dhulgo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo ruux warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynaha dalka colombiya ayaa sheegay inuu ku dhow yahay inuu qaato diinta islaamka gastafo bedro oo ah madaxweynaha dalka colombiya ayaa isagoo waraysi siinayay telefishinka r c n wuxuu yidhi diinta islaamka xigmadaha nololeed iyo kuwa ruuxeed ee ku jira horay ayaan ula dhacsanaa laakiin sannadkan laba kun afar iyo labaatanka ayaa rabitaankayga islaam ku gaaray boqolkiiba sagaashan iyo sagaal isagoo dareemaya in islaamnimadiisa ay wax ku godan yihiin intuu hogaaminayo dowlad gaalo ah ayaa wuxuu yidhi maanta haddaan xor ahaan lahaa oo aanan xilkaan hay lahayn saacad iguma qaadateen inaan qaato diinta islaamka go-aanka waan gaaray laakiin waxaan xushmaynayaa bulshada dalkan oo ah katolig boqolkiiba lixdan iyo siddeed dhibic sagaal marka ugu horraysa ee aan xilka wareejiyana waxaan u jihaysa doonaa dhinaca maka ayuu hadalkiisa sii raaciyey wuxuu sidoo kale yidhi diinta saxda ah ee dunidan inay tahay islaamka waxaan ku xaqiiqsaday waxyaabaha iiga muuqda bulshada falastiin in badan ayaan tiifiga ka daawanayaa bulsho lagu soo oday dhul yar oo gantaallo lagu garaacayo kuwaasoo aan daawo cunto iyo biyo midna haysan haddana alxamdulilaahi waxaan ahayn afkooda kama soo baxayaan samirka iyo iimaanka bulshadaas ka muuqata ayuu ku sheegay inay tahay mucjiso qofkii u fiirsada dadka reer khasa wuxuu ogaanayaa inay caqiidadu dadkan sidaan ka dhigayso oo ay ku dhisan tahay dunidan kadib inay abaalmarin heli doonaan dhacdooyinka murugada leh ee khaza ayaa sababay inay diinta islaamka soo galaan kumanaan dad ah oo weliba u badan bulshada reer yurub warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa